الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قيام الرجل للرجل القاعد aadaakani baabu qiyaami rajuli ninka kicitaankiisii uu kacay ama uu istaagayey lirajuli nin alqaacidi fadhiya oo shaksi fadhiya ayuu taagnaanayaa madaxiisa ee kollay waa tacdiim ahaan iyo waxyaaluu u taagan yahay oo uu markaa isu taagayaa fataa wixii kuba yimi ama xukumkeedii ayuu baabkeedii yahay wuxuu uhi muصنifku raximah اllahu taعaalى xadaثna cabdالlahi bnu صاalixi qaala xadaثna layثu qaala xadaثanii abu الزubayri can jaabiri qaala anahu qaal اshtaka الnabiyu slى اllahu عalayh waslm xadiidkan abu الزubayr ayaa warinaya oo ka warinaya jaabir bn cabdالlaahi abu زubayrna aad buu ama uga wariyaa jaabir bn cabdالlaahi maxamed ibnu muslim baana la yidhaha san hore u soo maray kolleyna waa dadkii iyaga lagu sheegay ama laguba yaqaanay tadliis macnaha ruux dee isagoo inay ridaanba ama aanay sheegin ruuxii ay xadiidkan kaba maqleen oo ay uba tiiriyaanna dee ama cid ha laba kulmeyna aanay wax kaba maqlin adigu tadliiskii laakiin arrin baa jirta culimmadu ay soo qaadaan oo abu zubayr marka uu ninka ka sii warinayaa layth ibnu sacad yahay tadliiskiisa aamin baa laga yahay bay yidhaahaanoo xataa san oo kale yaanu odhanin samictu jaabiran ee can jaabirin haba yidhaaho waana suurooyinkii ruuxa mudaliska riwaayadiisa aan la aqbali jirin layth ibnu sacad wixii uu isagu ka maqlay abu zubayr jaabir unbuu kaba wariyey isagoo axaadiidii jaanibka weydiisay inuu u kala sooco oo u kala calaamadiyo wixii isaga uba qorna marka hadduu layth ibnu sacad kaba warinayo abu zubayr tadriis kasta haba lahaado yaanu caddayninba samaaciyo bal xadiidkiisa wuxuu ku xambaaran yahay samaac taas bay culimmadu yidhaahaan waana halkan oo kale walo ay jirto dee axaadiid saxiixa muslim dhacday oo in dariiqa abilayth aan ahayn oo abu zubayr oo cancanna ay jirto kolley taasi ay iskaba jirto in imika halkan taas weeye layth markuu abu zubayr kaba warinayo xaaladiis taa weeye wuxuu uhi jaabir ibnu cabdillaahi ishtakaa waxaa xanuunsaday annabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa xanuunsaday fa sallaynaa waanu tukannay waraa'ahu gadaashiisii ayaanu ku tukannay walxaal huwa qaacidun uu fadhiyo wa abubakrin walxaal abubakrin abubakar yusmicu uu maqashiinaya annaasa dadka takbiirahu rasuulka ilaahay waa xanuunsanayeyba sawdkiisuna dee muu xoog badnayn haddaba dadka ayuu maqashiinayey takbiirta rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh muballiq buu aduga fartafata ilayna rasuulka ilaahay salaadii kuba jiraa xagga iyagii milicsaday oo dayey fara'aanaa wuxuuna arkay qiyaaman annagoo taagan ama xaala kownina qaa'imiina annagoo taagan buuna arkay fa ashaara ilayna salaadda dhexdeedii ayuu ishaaray oo xaggayagii wuxuu u ishaaray inaan fadhiisanno faqacadnaa waanu fadhiisannay fa sallaynaa waanu tukannay bisalaatihi rasuulka ilaahay salaadiisii ay mu'tamiina bisalaatih annagoo salaadiisii ku xidhanayno isaga ku dayanayna qucuudan xaala kownina qaacidiina weeye annagoo fadhiya taas buu deeto waxa weeye ayaanu ku tukannay falammaa sallama markuu salaaddii ka baxay ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in kitum inuu sha'niyo kitum waxay u dhowaateen fatafcaluu inaad samaysaan ficla farisa waruumi reer faris iyo reer ruum say sameeyaan oo boqoradooda iyo madaxdooda ay kuba sameeyaan oo kale inaad samaysaan baa u dhowaateen say samaynayeenna waa tan oo yaquumuuna way kacaan oo istaagaan calaa mulukihim calaa ru'uusi mulukihim wey oo boqoradooda korkood oo macnaa boqoradoodii oo fadhiya karaasidoodii asiradoodii kuwa fadhiya ayay iyaguna taagnaadanun oo ay korkooda saa u taagnaadaan anoo fadhiyo markan tukanaya idinkiina aad taagantihiine taagni ku tukanaysaan kollay rukuucdiiyo iyo sujuuddiina way fadhiisanayaan iyo meelihii juluuskae waa intan qiyaamkii xaaladooda oo kalea shabahaysaan iyagiibaa ficilkooda oo kalea u ekaanaysaan oo la mid noqonaysaane falaa tafcalu saa ha yeelina oo ha samaynina i'tamu ku dayda bia'immatikum dadkan idin tukinaya imaamyadiina un ku dayda oo dee markaa waa qowlkii iyo ficilkii iyo wax kasta ku waafaqa weeye oo in salla hadduu tukaday imaamkii qaa'iman xaliga isagoo taaganuu taagni ku tukanayo fasalluu tukada qiyaaman idinkuna taagni ku tukada wain sallaa hadduu tukado qaacidan dee kollay inay qiyaamku salaaddu hadday maktuubo tahay ama farad tahay rukni arkaanta salaada ka miduu ahaa ee waa cudurdaar buu leeyahay se rasuulka ilaahay waa xanuunsanayeyba ma taagnaan karayo isagu fasalluu qucuudan idinkoo idinku haddaa taagnidii karaya isaga waafaqa oo markaa ku tukada oo fadhi ku tukada maxala kownikum qaacidiina wey idinkoo fadhiyo lafdiga qucuudna jamcu qaacidna waa noqdaa dee mastarka qaacadana waa noqdaa kollay imakana meelahan oo dhan jamcu qaacid baan ku laqbaynaynaa waayo qaacada qucuudan oo mastar ah jalasa juluusan iyo dadkii jamcu jaalisin ama jamcu qaacidiina qucuud iyo juluus bay noqotaa imaka halkan waa dee mastarkii maaha ee waa taas jamca ahayd ee lafdigan ama qaacid jamceedii ahaydba wey idinkoo dee fadhiya tukada bal xadiid kollay tarjamo kale intuu u dhigto ayuu xadiidka soo celin doonaa shalayna waxaan sheegnay sheekhu raximahullahu tacaala iyadoo dee kiciddan shaksi loo kacaya ay kala duduwan tahay asbaabana ay kala yeelanayso arrinkaa daraaddeed buu sheekhu raximahullahu tacaala taraajimtii uu soo dhigtay axaadiidtii baabkana uu soo dhigtay buu kala duduway waayo axkaamtii baa kala duwan shalayto casharkii inooguba dambeeyey ama dee xadiidkii ee dhowrka xadiid baabu qiyaami rajuli liakhiihi taas bay ahayd waa ninkii oo walaalkii u kaca istiqbaalkiisuu u kacay musaafaxadiisuu u kacay mucaanaqadiibuu u kacay bal waxa weeyaan soo dhoweyntii iyo taasuu uba kacay meeshii buu fadhiisanayaa sidaa rasuulka ilaahay yeelayayba faadimo oo kalo ama majliskii dee si uu uba fadhiisiiyo bal arrintii sacd ibnu mucaad oo kale iyadana lafti baa la socday axmed iyo dhacay faanziruuhyo aba la caawinayaa isagii baaba la dejinayaa ama loogu kaalmaynayaa waxa weeyaan fadhigii iyo waxyaalo umuurahaas waa baabba shaksi fadhiya oo la dul taagan yahay saa dee rasuulka ilaahay reer faris iyo reer rumin ay samaynayeen ay boqoradooda ku samaynayeen uu sheegay dee waqtiyadeednana dhacda ninkii waa madaxdii oo dee kuwa ayaa dee taaganuun oo iyagu aan fadhiisan ahayn madaxyadoodii hareerahooday taagan yihiin oo kale waana tarjamada ta ugu dhigtay oo kale bal iyadoo umuurahaas kolley dee waa way kala dunaanayaan halkan nahyi baan haynaa xaalada caynkana rasuulka ilaahay uu nahiyey markuu qiyaamku noocan yahay taa horena xukunkeedii de waxaan aragnay iyadoo axaadiid ay kuba timi oo bal waxa weeyaan ay bannaan tahay jawaas baan soo aragnay xaalad saddexaad baa imanayso ruuxii iyadoon musaafaxa iyo gacanqaad iyo mucaanaqo isagoo meel kaba yimi iyo umuuraha caynkaasi aan loo jeedin dee bimujaradi ru'yatihi iyo soo gelitaankiisa lama salaamayo meel looma waasicinayo saasoo kale aynu ku soo aragnay dalxo oo kale tahniya ama tacsiya waxyaalahaasi ma jirto laakiin waa loo kacay uun iyadoon intaa midna jirin oo dee waa kolley waa icdaam iyo taa ama taas waa xaalo iyadana kale kolley tarjama inooguba iman doonto dee iyadana nahyi aan kuba arki doono bal markaa imaka taasi waa umuuro u kala duway marka shalayto kolle waxaan ihi masalada yar adraafteeda iyadoo laba tarjamo ay dambeeyaan imikana laba aan marnay waan isu geyn doonaa haddana imika waxay muuqatay casharka ayaa xadiid dheeri ku jira xadiidka dheerna kala reebkiisu macnihiisii buu khalal gelinayaa waa casharka hoode in casharkii xadiidkaa lays dhexda haddii lagu daayo macnihiisii iyo khaasatan fawaaidii uu lahaabaa kala go- iyo khalal kuba imanaya laba tarjamano way noo dambaysaa laakiin bal axwaal kala duwan bay noqon oo xaaladana waa xaaladaa nahyigu kuba yimi xaalada horeen soo marayo dee axwaal noqonaysana waa taa jawaaska kuba yimi xaaladan ah loo kacayo uun waa la istaagayaa ama ilaa inta uu fadhiisanayo ha la taagnaado ama ha laba fadhiisto inaha midna ma jiraan waa xaalo dhici karta iyadna bal tarjama ay nooguma timaado arrinkuna axwaashu way kala dunaanayaane bal haddana waxay muuqatay si aan khalal casharka uguba iman haddii aad debal halkaaba aan doonaya gaadhno in waxa weeye suurada guud mooye laakiin masaa-isha dhexgelkeedii aan yar dambaysiisano taasi iyada waa mid oo xagga qiyaamka arrin kale iyadna xadiidka jirto ah imaamkii dee waxa weeyaan hadduu fadhi ku tukanayo fadhi ku tukanayo maxaa ma'muumka xaaladiisu noqonaysa miyuu fadhiisanayaa isaguna mise waa taagnaanayaa xadiidka waxay noogu sugan inuu rasuulka ilaahay amray bal hadduu imaamkii uu fadhi ku tukanayo in la waafaqo oo ruuxaa hadda iska karaya iska caafimaadka qaba imaamkii ma karayo waa macduur be inuu la fadhiisto taas baa iyada xadiidka si aan xaaladan uu rasuulku u diidayo ee qiyaamu rajul calaa ra'si rajul aanay u shabahin aanay uba iman masaladan rasuulka ilaahay dee kolle way ka dhacday xanuunkana xanuunkii uu ku wafaaday muu ahayd halkan waan haynaa iyadoo maalin farasuu kaba dhacay lugi ay kala baxday oonu istaagi karahayn oo guriga loogu yimi oo uu salaad dadka tukinayo uu tan amrayna rasuulka ilaahay way jirtay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yani xaaladaha abubakar inuu mubaliq ahaa uu sawdkiisa gaadhsiinayo kuma sugnaaninba bal adigu tani rasuulka ilaahay way kaba timi ama waa wax ka sugan kasoo noqnoqday iyadoo rasuulka ilaahay ficilkiisan aanay ahayn oo xadiidkii ahaa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih waa qowl isagu dee taas ah rasuulka ilaahayna axkaam guud uu kuma caddaynayey waxaa xadiidkaasna laba socotay saxiixa waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan taasi ma way ahayn rasuulka ilaa xanuunsanayo oo lagu xidho iyo tan ficilkan ee axkaamtii salaada iyo itimaamka dayashada imaam laguma dayanaya ayuu markaa rasuulka ilaahay dee uu caddaynayey wuxuu ku bilaabay hadduu imaamku uu waxa weeye dee imaamba waxaa imaam loogaba dhigay in lagu daydo ee yaan laskhilaaf falaa takhtalifuu calayhi markaa way kuma jirtay bal taasi waxa weeye waa mid waxaa jirta ina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh xanuunkii uu ku wafaadi doono bal wuxuu soo galay rasuulka ilaahay iyadoo markii hore abibakar salaadii sii galay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh goob la garbogelaynayo hagaagumuu socon karahayn wuxuu fadhiistay abubakar dhinaciisii waxa weeyaan bidix abubakar markaa midigtii buu ka joogsaday rasuulka ilaahay baa imaam noqday abubakar waa taagan yahay mubaliq buu ahaa dadkiina way taagnaayeen rasuulka ilaahayna fadhi buu dadkii ku tukiyey banaanu amrin inuu yidhi oo fadhi inay fadhiistaan muu amrin bal xadiidkaasna waa yimi taasi waxay bal matalan markaa keentay culimmadu kolley axaadiisan dee kuwan imaka kan aan hayn iyo kuwa qawligood soo noqnoqdayba ama dee tacaduda iyo kuwaas iyo rasuulka ilaahay xaaladiisan u dambaysay inuu dadkii amrin inay fadhiistaan xag kasta lagu jamcinayo umuuraha in ijtihaadka aimadu ay isku khilaafaan marka inta badan ahlucilmigu waxaaba qowlkoodu yahay kol haddii ficilkii rasuulka ilaahay u dambeeyey taa yahay oo qowlkiisaba sida qowlka dambe loo qaato ficilkiisana ka dambe loo qaadanayo kol haddii tacaarud ama iskhilaaf jiro la aan jamcin karahayn in xukumkan imakaan hayna uu yahay mid mansuuqa rasuulka ilaahayna isagoo fadhiya dadka ay iyagoo taagan kuma xidheen abubakar oo mubaliqah iyo intii kaleba aanu dadka amrina waxa weeyaan inay fadhiisaan saa daraaddeed imaamku hadduu macduur yahay oo ama wax isagoo markii hore taagni salaada kale ku yimi ha noqdoo daari ah uu laba fadhiistay ama marka horeba fadhi ha ku galee ruuxii qaadirka ahaa inuu taagnidii ku tukanayo isaguna fadhigii waana lagu xidhanayaayo dee uu ku xidhan karaa waxaana bukhaari saxiixiisa markuu xadiidkaasi waxa weeye axaadiidta mid ka mida soo dhigtay ah hadduu fadhi ku tukada idinkuna fadhi kuba tukada ayuu sheekhiisii xumaydi kaba soo naqliyaa inuu yidhi iyo dee rasuulka ilaahay xadiidkiisana uu xanuunsanayo dadkii buu abray inay fadhiistaan haadaa fii maradihi alqadiimi waa bukhaari matnigiisa kaasi waa xanuunkiisii hore laakiin xanuunkiisii dambe waa kii uu ku wafaaday muu amrin dadka inay fadhiistaan wainamaa yu'khadu min ficlihi salى اllahu عalayh wasalam alaakhiri faاlaakhiri laakiin rasuulkiisa ilaahna ficilkiisa waxaa la qaadanaya ka dambe haddana ka dambe oo dee kaasaa dambeeyay waa matiga bukhaari sida kuba dhacday kolleyna waana sida culimada badankoodu leeyihiin waxaa jirta imaam axmed oo kale si kaleu ku jamciyaa isagoo le axaadiisanna waa lagu camal falayaa ee saxaabo rasuulka ilaahay dabadii kuba camal falay oo dadkii fadhiisiyeyna way jiraanba waxa weeye haddii la jamcin karayana naski loo dee naskiga waxa ka horeeya jamcinta markaasaa imaam axmed oo kale laba xaaluu kala qaadaa labada xadiidna uu kala dejiyaa mid isagu waxa weeye waa xaalo imaamkii waa xanuunsanaya cudurdaar buu leeyahy marka horeba fadhi buu salaadii ku galay dadkii markaa way ku waafaqayaan oo fadhigii bay ku gelayaan taas weeye laakiin haddii imaamkii isagoo markii hore taagni kuba galay waxay ku yimaadaan keena inuu fadhiisto taasi ay kuba yimaadaan oo uu la fadhiisto dee taagnidii uu sii wadan kari waayo iyadoo dadkii markii hore taagnida kuba galay way taagnaanayaan oo ma fadhiisanayaan waayo rasuulka ilaahay xadiidkiisaa dambe ee xanuunkiisaa dambe abubakar iyo dadkii taagni bay ku galeen rasuulka ilaahay baa khifo yar dareemay oo iyadoo laakiin haddana garbaha la dee la garbogalaynayaa la keeno halkaa lasoo uu soo fadhiistay markaa waa shay daari ah dee imaamnimaha isu bedel maamuumnimaha isugu bedela abubakrine bal markaa taas buu kaba dhigaayo kolle xaf ibnu xajar iyana waa wuxuu xoogeeyo aimadan shaaficiyade laakiin xadiidki iyo fiqi kulansaday waase ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo ibnu xibaan iyo warag iska mustaqile laakiin shaaficiya lagu tiriyaaye na waa qowlkooda ay doortaan oo bal adigu taasna waa xaalo kale oo iyadoo saa laguma jamciyo labada xaalana la kala qaado ee jaanibkan aan leenahay ficilkii rasuulka ilaahay dambeeyey kaa weeye waana saa matiga bukhaariyu sheekhiisii xumaydiyo tilmiidkii shaaficiga kaba soo naqliyo aimo kalena ay kuba tegeenna waa iyadoo ay tahay may e jaanibkan ah ruuxi taagnidiibu iskaga tukanaya oo isagu markaa imaamkan kari waayey kama ridaya isaga taagnidii sababtuna ficilkii rasuulka ilaahay dambeeye kaawey bal markaa masalada suuradeeda guud saxaaba dabadii ku camal fashay rasuulka ilaahayna way jiraan sidaasna waa laguma jamciyey aima aan dee imaam axmed iyo dadkii madhabtiisa ahaynoo iyaguna kuba tegay sidaa ragga aan magacaabayen waa jiraan kolle xaakim iyona me xaafid iyo waxaan leeyahna waa qowl uu yar xoogeeyo bal masalada labaad ee qiyaamkii ruux loo kacayay aan ahayn ee xaggan salaada dhexdeediina bal masaladaa suuradeeda iyo khulaasadeedu taas bay noqonaysaa oo dee waxa weeyaana kolleyna sa dee kutub almustalax iyo ama kutubta dee laguba og yahay marka waxyaalaha istacaarudaan nusuusi marka ugu horeeya waxaa la ysku dayaa waa in la jamciyo haddii jamcintaasi ay suurto gashay lama kala raajix yeelo xataa midkood ta'wiilha kuba yimaado waayo labadii daliil baa lagu wada camal falaya lagama dhigo naasik iyo mansuuq waayo mid baa inay taa laga tegaya kolley haddii ama la kala raajix yeelo ama naasik iyo mansuuq lagama dhigo mid baa la qaatay midna waa laga tegay haddii laakiin la jamciyo adiladii baa lagu wada camal falay taasaa ka horeysa haddii markaa jamcini suurto geli weydo markaas baa la eegaa taariikhaan miyay kala horreeyeen sida xaaladan aan haynoo kale kii horreeyaa laga dhigayaa mansuuq kii dambana naasikhi buu noqon haddii taasna taariikh la waayo waayo naskigu ixtimaal kuma sugnaado ixtimaal kuma sugnaadee waa in la helo taariikhdii iyo caddayn wax la helo haddii taa la waayo markaasaa loo baahdaa tarjiixu awjuhdeesu ka badantay in la kala xoog yeelo oo la kala raajax yeelo bal markaa imadkana qolooyinkan xadiidyada ama saa u jamciyey waxay leeyihiin dee jamcin baa suurto gelayso saa daraaddeed markaa hadday jamcin suurto gelayso imanka nas naskigii iyo tarjiixiyo waa laga xoog badan yahay aimada kalena wujuudu nadarkoodu wata aan sheegnay weeye masaladna saas ba ay u tahay masale ikhtilaafiya waana اجتihaadiy baab إdaa tasaaba hadduu hamaansado falyadac ha dhiga yadahu gacantiisa calaa fiiha horaan usii sheegay axaadiid tasaababkoo dambaysaa jirta waxna way noo horeeyeen abwaab kalaa soo kala dhex gashay marka waa dhowr xadiidoo dee aynu macnahooda si guud usoo ogaanay ama aynu hore usoo maray oo markaa laqba mooye wax kale aanan uguba sii joogsanahayn wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa musadadu qaala xadaanaa khaalidu khaalidku waa khaalid bn cabdillaahi الضaxaan weeye qaala xadaanaa suhaylu an abi can bni abi saciidin waa nin abu saciid اlkhudri dhalay magaciisuna matnigu inooguba imanaya can abi saciidin can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala anahu qaal idaa tasaa'aba hadduu hamaansado axadukum axadkiin falyadac ha dhiga yadahu gacantiisa bifiihi macnaa gacantiisa afka ha saaro yaanu afkii kala qaadin oo waa taadayn shalayba soo maray dee suuro inay shakli yar foolxun iyo taas ay noqonayso horena iyadana axaadiisteeda waa inooguba horeeyeen fa ina shaydaana yadkulu fiihi intan baa inoo cusub shaydaankaaba gelaya macnaa shaydaanku waynu soo maray uu ku qoslaya manaa shakligan iyo suuradan xun iyo wahsigan iyo umuurahan buu kuba farxaya waa ku qoslaya bal gudihiisuu ka qaylinaya oo kasoo qoslayaayo u gelayaaye afkiisa markaa isku celiya intuu isku celin karayo gacantii ha saara afka bal si dee waxa weeye taas sawdkia iyo qaylo sawd la maqlana bal iyadana intuu karayo dee sawdkiisa hoos ha u dhigo xadaثna cثmaan qaala xadaثna jariir can mansuuri can hilaal bni yasaafi can caطaaءi can ibni cabaasi qaala anahu qaal waa ahar kolley duruqdii xadiidkii hore soo kala dhex galay waayo xadiidkaa hore waa inoo duruqdiisa inoo dambaysa kani waa ibnu cabaas kaa horena abu saciid buu ahaa waa ahar laakiin ahar inoo sugan weeye cثmaankuna waa cثmaan ibnu abi shayba abubakr ibnu abi shayba walaalkiisna xaafidka ahaa jariirna waa ina cabdilxamiid mansuurna waa ina muctamir wuxuu ihi cada ibnu rabax an ibni cabaasi qaala anahu qaal idaa tasaaba hadduu hamaansada axadukum axadkiin falyadac ha dhiga yadahu gacantiisa calaa fiihi afkiisa fainamaa huwa min ashaydaan tasaa'ubkani marka la eego wahsigan iyo waxyaalaha dee daacadii uu ka wahsanayo shaydaan jecel yahay marka la eego waxyaalaha uu kaba dhasho oo ah dee calooshoo buuxdo isagoo dhergay oo dibiriyo taas iyo dee shahawaadkiisii iyo waxyaalaha naftiisii raaciyeyba oo shaydaan uba qurxiyey iyo umuuraha caynkaasi waa shaydaan xaggiiba weeye ee bal markaa haddaba isagoo ficilkan aan fiicnayn asturaya oo qarinaya dee waa afka cansaarkan kowl dee waxa weya waa ficilkan soo jiidaya casal hurdo soo jeedaya daacadii uu kaga wahsanayo isagoo kaasa asturaya inta uu karayana iska daafacaya san ha yeelo fainamaa huwa min الshayطaani xadaثna msdad qaala xadaثna bshr bn mfadl kale waxay taala aharkana si wuxuu mslim wariyay umalayna maaye xadaثna msdad qaala xadaثna bshr bn mfadl qaala xadaثna shayl qaala samictu bna labi saciidi اkdrي waa sanadkii markii horeba suhayl waa inoogu sugnaa waana xadiidkii baabku inoogu bilaabmay wuxuu hi inan uu dhalay abu saciid magaciisuna waa inoo soo socdaa ayaan maqlay yuxadiثu xaal uu waramayo oo abi aabbahay can abihi abihi ugaba waramayo macnaa waxa weeye meel baa la fadhiyaa waxaa jooga meeshaa suhayl ibnu abi saalix waxaa kaloo fadhiya aabihii abu saalix waxaa kaloo jooga nin uu dhalay abu saciid alkhudri oo say noo soo socota cabduraxmaan laba yidhaaho marka cabduraxmaan ibnu abi saciid alkhudri baa wuxuu u warramayay abaa saalix oo suhayla suhaylla uu fadhiyaa marka xadiidkiisiibuu maqlay waa kan dee isagii ka warinayen isagiibaa xadiidka laga warinaya wa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam abu saciid baa yidhi can abihi wa can abi saciid qaala idaa tasaa'aba axadukum axadkiin hadduu hamaansado falyumsik ha qabto calaa fiihi afkiisa gacantiisa ha saaro fa ina shaydaana yadkhuluhu ay yadkhulu fiihi shaydaankaa kaba gelaye waxa weeyaan si uga celiyo uga hor joogsado dee afkiisiiy bal maalan ha daboolo oo gacantiisiiyo waxaa ku daboolo xadaثna khaalid bnu makhladi qaala xadaثna sulaymaanu qaala xadaثanii suhaylu qaala xadaثanii cabdالرaحmaan dee kol aduu aabihii buu u warramaya isagiina la fadhiyey waa taxdiidkii waa kan isagu ka warinaya imaka aabihii kama warinayo cabdالرaحmaan ibn abi saciid waa kan magaciisii kole waana nin hiqo oo taabici dhaxaa weeye bukhaari kitaabkiisa tacliiqaad iyo dee adabkana waa ka kaga wariyo صaxiixana laakiin axaadiiث mucalaq uu ku leeyahay ama kaga wariyey muslim iyo asxaabu sunan alarbacna waxa way kaba wariyeen waana nin hiqaan leenoo taabici dhaxaan can abihi ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala idaa tasaa'aba hadduu hamaansado axadukum axadkiin falyumsik ha qabto biyadihi gacantiisa famahu afkiisa faina shaydaana yadkhulu xadiid kole aakhirka kitaabka ayuu muslim kuba wariyay waana xadiidka inoo saxiixa baabka halkaasaan kuba dhaafno axaadiistiisii baa inoo horreysay baabun hal yafli axadun ra'sa gayrihim hal yafli macnaa miyuu dhacaysaa dee axad inuu yar baadhbaadho oo tafliya waxaa laba yidhaha ama falyi laba yidhaahaa waa dee faraha oo timaha lagu rogrogo lagu dhaqdhaqaajiyo ama iyadoo laga eegayo bal injiriyo wax ayda leh ama xataa kolkole waxay leeyihin waaba iraaxo iyo raaxayn iyo taasubaaba loolaba yimaada iyadoona taasi jirine axad dee kolleyna waa shaksi kalea loo baahanaya marka waxyaalo saasa la yskaba eegaye axad miyay dhacaysaa inuu dee madaxii shaksi kale rogrogo timihiisii farihiisa ku dhaqdhaqaajiyo baadhbaadho ra'sa hayrihi taas istifhaam buu usoo dhigtay xukumkii majazmin oo kale ee xaalo la isu diiday iyo xaalo aan la isu diidin labadaba way imanaysaa marka hadday dhacdo nin inuu nin saa kuba samaynayo ama haweeney haweeney kale saa ku samaynayso ama ay dee shaksi laba isu maxaarimaas haweeney oo kale shaksigii maxramkeedii ahaa maxaarimteedii kaba mid ahayd ay timihiisii saa u baadhbaadhaysa u rogrogayso bal taas ama haba noqoto iyadoo wax ka eegeegaysa oo ka qabanaysa ama liraaxo iyo taas iyo tima kala saarkoodba haba noqotee dee umuurtaasi jaa-is bay noqonaysaa wax bannaan bay noqonaysaa haddii laakiin ay noqoto laba shaksi oo rag iyo dumar oo kale ajnabi oon calaaqa ama maxramiya aanay ka dhaxayn taas oo kale dee iyada wax bannaan ma noqonayso waana tan bal xukunkuna kollay taas buu si guud noqon xadiid laba xadiid buu inoo keenaya mida waa kii dheer aan sheegayo ba casharka haddii aan dee dhammayn karno ka doonaya inan de bal israacino isaga xataa wax in halkan shaahidu i kuma sugnaa ee waa ka hore ayay taasi nooguma sugnaanaysaa bal taaba weeye haddaba waxaanu u jasmina kollay dee xukumkii baaba kala dunaan kara oo kala dunaanaya saa imaka aan sheegay xadaثna cabdاللahi بن يوسف qال أخbarana mالك عan إسحاaq بن أbي طلحة أنah samca أنس بن mالكi wuxuu maqlay أنس بن mالك yqul xaalu ku qowlayo إسحاaq بن أbي طلحة maqlay waana adeerkii oo de إسحاaq بن أbي طلحana ahn kolley de waa awowgii baa loo teeriyey horeynuu soo maray waa nin caalimo kutubtana riwaayadiisu ay ku badantae waa إسحاaq بن cabdاللahi بن أbي طلحة weeye oo abu dalxa wuxuu dhalay cabdullaahi cabdullaahigaasna rasuulka ilaahay baa magacaba u bixiyey waa dee waqtigii rasuulka ilaahay buu dhashay umu sulaym oo anas hooyadii ayaa dhashay weeye isxaaqna markaasaa soo adeer ugu yahay xagga aba walaalo kamay ahayn haddaba isxaaq ibnu abi dalxa waa isxaaq ibnu cabdillahi ibnu abi dalxa ayaa maqlay ayuu maali kaba warinaya anahu samica anas bna malikin yaquulu kaana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yadkulu mid u soo gala calaa ummi xaraamin umu xaraam binti milxaana haweeneydaa umu xaraam laba yidhaaho eyna milxaan buu gurigeeda iman jiray waa soo siyaaran jiray kolkol uu iska hargeli jiray kolley gurigeed iyo guriga umusuleymiyana isla mid bay ahaayeen waa qoys uu aada u xidhiidhin jiray umu xaraamna waa anas ibnu maalik habaryartii waa umu sulaym walaasheen oo dee umu sulaym baa ina milxaan ahayd anas hooyadii fatudcimuhu dee waa aqalka markuu ugu yimaado waa ikraamkii way quudinayso cunto iyo waxyaalay u keeni jirtay wa kaanad waxaanay ahayd haweeneydan umu xaraam taxta cubaadata bni saamiti cubaadat umu saamit hoostiisay ku sugnayd kolley waqtigaa muu qabin dabadeed buu guursaday dee waa xaaladeedii baa laga warramayaa saas oo saxaabigaa jaliilka caqabiyiintii ka mid ahaa caqaba joogay rasuulka ilaahay baycadaa la galay beder iyo intii ka dambeysayana joogay caalimkanaba aha saxaabigaa jaliilka ee reer khasraj ayaa qabay e laakiin waqtigaa muu qabine dabadeed buu guursadaye waa dee siay xaaladeedu ahayd fadcamatu maalin maalmaa ka mida ayay u ayuu u yimi gurigii oo way quudisay waan u seexday gurigii wajacalat waxay bilowday tafli ra'sahu waa haweenaydii umu xaraam taflina waa ta aan sheegnay inay timihiisii badnaa ay rogrogayso dhaqdhaqaajinayso gacanteeda sidaa uguba rogrogayso taas bay bilowday abu daawuud lafti uu leeyahay taqsiilu raasa umayd madaxiisay maydhaysay inxaf bnu xajarna markuu lafdigan soo qaaday wuxuu idhaha kama laazimayso tafliyadan falyigan in madaxiisa waxay ku sugnaayeen oo rasuulkii ilaahay dolen iyo ameen jiriya waxyaal madaxiisa ay kuba sugnaayeen marda carabkiisu waa kaa caraqa nadiifta ee daahirkee bal isagoo dib marsan udgoon ma ahayn gurigeed marka uu yimaado ee uu kolkol uu kuba seexdo ama masallo iyo taasoo kale uu kuba dhidido dhidid uu dhidid badnaaye uu markaa nadcigii ama masallihii waxaa dhididkiisu gaadho ayaa waxay dhacaysa iyada walaasheed inay dhididkaas intay ka baroojiso halkaasoo kale qararudahoodiiyabay ku shubi jirtay oo rasuulka ilaahay markuu weydiiyo hi maxaad saan u samaynaysaana diibka iyagaan ku daraynaa huwa adyabu diib weeye dariiq markuu maraaba urudgoon laga marin jiro isaga fali iyo waxaa iyaen jir kuba imanaysay may jirinba waba taasoo dee cufuuna iyo uskag bay kaba dhaashaan isagoo haddana waxa weeye oo bal imaka kama laasimaysu leeyahay bal sababu falyigi rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam iraaxata waayo wuxuu leeyahay falyigii khaasatan timaha badan ee la rogrogayo taasoo kale iyo waxyaalo sabab raaxayn iyo ayaaba u noqda waa mid martina waa u ahaayeen dee waa tan sanay uguba adeegeysay bal arrintuu kolley rasuulka ilaah waa tan oo haweeneeda ansaareen zawjadiisii maaha rasuulka ilaahayna waa tan madaxiisii san ama timihiisii u baadhaysay gurigii uu seexanayey cuntay u keenayeen haddii laftiga abi daawud aneego madaxii baabay uba maydhayn arrinku talow maxaa keenaya dee waan ognahay laba ruux waa tan imaka markaan faliga kaba hadlaynay hadday dee haweeneydan iyo ninkan aba waxa weeyaan ajnabi kaleyiin wax banaan ma noqonayso imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu soo naqliyaa culimadu inay isku waafaqsan yihiin inay axada maxaarimi ayahayd waa nawi suu soo naqliyo wahuwa alxujaةu fii naqlih itifaaq اlculamaa inuu maxaarimtiisii ay kaba mid ahayd laakiin sababta maxramyadu maxay tahay iyada wuxuu ibnu cabdilbari yidhaahaa uu ku tiriya waa maxaarimtiisii oo waa ixdaa khaalatii min aلradaac rasuulka ilaahay habaryarya radaacu waxaa nasabxarimo ayuu xarimaa in dee koleyna in waxa weeye dad kale oo dee naas nuujiyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayna waa tan ognahayo saa hooyo uguba noqday bal markaa waa xagga radaac buu kaba yimi waa suu imaamka ibnu cabdilbar yidhaaha aymo kale waa intooda badantay iyagu yidhaahaan waxay ka dhigaan habaryarihii inay tahay oo ama aabihii ama awowgii ay mid u tahay aabihii horta dee habaryar nasab uma noqonayso oo aabihii quraysh baa dhashay laakiin awowgii cabdimuطalib waxa weeye waxaa dhalay reerkan ay ka mid yihiin oo reerkaa dhalay reer bani najaar baa dhalay bal halkaasaaba aabihii ku dhintay dee waxa weeyaan oo hashim kuba dhintay uu ku koray mar damba halkaa cabdimuطalib waxa weeyaan adeerkii muطalib uu ka soo qaaday bal markaa taas bay agarkoodu yidhaahaan inay dee markaa ruuxa aabbaha oo kale habaryartii awowgaa habaryartii edadii taas oo kale waa maxrab bay ruuxa u tahay oo khaaladan dee imaka ruuxa maxrabka u noqonaysa maha ti isaga hooyadii la dhalatay uun aabbihii hooyadii tii la dhalatay ee aabbihii habaryar u ahayd ama awowgii habaryar u ahayd waa maxramun oo maxram taas wey edadna waa saas oo kale oo marka camo la yidhaha waxaa soo gelaya tii iyadoo aabbaha walaashi awowgaa walaashi awowgaa awowgii walaashi intuba waa edadii way soo gelayaan iyo maxrabnimadii bal taasba weeye kolley imaam dimyadi la yidhaah kalaam buu leeyahay halkan bal waxa weeyaan isagoo dee kolley xaafid xadiidna ahaa marka la eego dimyadi waqtigiisii raggii ugu seer sarreeyey dadka xadiidka iyo jaanibka ahaaba markay noqotay dee mizi iyo sude marka xataa ibnu daqiiqlacidiya isaga isaga horreysiiyo gees kalena nasabkii waxaasna aada u yaqaana bal haddii jaanibkaas itifaaqa loo soo naqliyo aan u sugnaaninba waxa weeye jawaabtu noqonaysa rasuulka ilaahay khusuusiyaad badan buu lahaa xataa baabka nikaaxiya waa ka ama baabka nikaaxiyana khusuusiyaad ku lahaa bal marka haddii aan taa la odran itifaaqaan ku daysanaynaa bal aimadaas siday noo soo naqliyeeno in la isku waafaqsaye ee khusuusiyun bay noqon haddii aan taa la odhane bal laakiin dee itifaaq laynoo soo naqliyaa jirta imaam nawowi xadiidka markuu qabanayo sharaxa muslim waatu kusoo naqliyey ee waa iskhilaafkoodna waa waa maxrame xaggay maxramnimadoodu ka timi marradaac baa mise waa xag kale ayay kaba timi intaas weeye bal ta aan kuma dhaafno oo horta taas bay ahayd bo wajacala tafli ra'sahu fanaama uu seexday rasuulki ilaahay uma stayqada yadxaku rasuulka ilaahay baa soo toosay isagoo qoslaya ujeeddadii uu sheeku kaba lahaa iyo shaahidkii tarjamadu waa intan wajacala tafli ra'sahu xadiidka intiisii kale ee uu ka baxsanaa intan tarjamadeedna uu ka baxsanaa uu iska daayay rasuulka ilaahi baa soo toosay isagoo qoslaya kollay qosolkiisaasna sia xadiidka inooguma sugan waa faraxuu ku farxay intishaarka islaamnimo cizada muslimiintu ay leeyihiin iyo taa uu kuma farxay isaga dabadii oo waxaa rasuulka ilaahi la tusay dad ummadiisii iyo kaba mida oo maraakiib fuushan ood moodo boqorro iyo asiro oo dee jihaad kuma jira markii ay tidhi maxaa kaa qoslinaya umu xaraam kuma tidhi ayuu yihi waxaa lay bandhigay dad ummadayda kaba mid ahoo yarkabuuna halaja hada albaxri badan fuulayo oo kalmuluki cala alasira iyagoo jihaado waxay weydiisatay rasuulka ilaahay tidhi ilaahay ii bari inuu kuwaa igu daro rasuulka ilahi muxuu yihi anta anti minhum waad ku jirtaaba haddana markii dambu dib u seexdayo qosolkii oo kale uu lasoo toosoo markaasuu tii oo kale ayuu yihi ilaahay ii bari inaan kuwaas ka mid noqdo wuxuu hi anti min alawaliin kuwa de adigu kaas ma gaadhaysid way kuwii horaad kaba midtay dee waanay dhacday iyada cubaat bnu saamit isagoo shaam marka ay kaba baxeen qubrus markii ugu horreeyey muslimiintu tegeen inay jihaadka zawjkeedii bay la socotay markii dambena soo laabankoodiiba iyadoo daabadeedii ama maqasheedii loo soo dhaweeyey kaba dhacday oo halka ku dhimatay bal maalan waa rasuulka ilaahay calaamtii nubuwadiisa way tagtay badii way martay waani taas ka mid baanay ahayd oo wuxuu yihi adigu ka mid baa ta ma odhan ba ilaah baad ku bariyaaye waad ku jirtaa buu yihi tii dambena wuxu uhi maya kuwa horaad ka mid too markii labaadee lagu noqday ee warnoo may noolaynba bal arrinku taas ba waa faraxan oo kuma farxaya intishaarka iyo cizadii islaamnimiyata bacda xadaثna عlي بن cabd اللaahi qala xadaثna المغيرة بن سلمة أbu هiشhاm المksumiي وkana ثiqة qala xadaثna صacيq بن xزن qala xadaثnي الqاsم بن مطyب عan الxasن الbصري عan qays بn abi بn cاaصم الsacdiي qala أnah qاl bal snadka مغيرة بن سلمة kole waa nin ثiqة ah aad u iتqاan badan oo atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa ee ugu dambeeyey kaba mida oo bukhaarina waa tacliiqaad iyo adabkan muslim iyo abu dawud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja tirmidi baa markaa maqan na riwaayo kubaloo hiqa ah waabata wakana hiqatan cali baa leh amaa asaciq ibnu xasnin waa nin aduu kolley dacfi uu ku yar sugan yahay atbaacu miya taabiciintii raggii ugu dambeeyey oo kitaabkeenan aladawilmufrad riwaayo ku leh laakiin xadiidku duruq kaluu leeyahay saas bay aimadu u taxsiiniyaan xadiidka inoo soo socda qaasim ibnu mudayibna waa nin isagana kollay aimo kala duwani ay tawhiiqiyeen malaa daraquni un baa la yihi ma xoog badna kitaabkeenan aladab iyo muslimna waa ku sugayay abu dawuudna maraasiishiisiye marka la eego nasaa-i sunantiisa oo bal waxa weeye nin zaahida ahaana weeye in bal markaas mwaad siyar weydaa sacq ibnu xasin baa xaaladiisu taa tahay ama qaasim ibnu mudayib waa ninkan taabiciga ah ee taabiciintii kii ugu dambeeyey adiyar dacfi kuma sugaya laakiin lala wadaagsaday xadiidka ka hore ninka zaahidkii waa sacq ibnu xasine haddaba xasan albasri ba wuxuu kaba warinaya qays ibnu caasim isacdi baab ayaa inoo horeeyey xadiidkan in kamida aynu kusoo aragnay waa baab uu dhigtay kolley de waa saddex boqol iyo xoogaa axaadiideedii ama koob iyo lixdan baan filaya baabkii uu dhigtay baabu taswiid alakaabir dadka waaweyn in madax laga dhigto ama dee sayid laga dhigto iyo taasoo taa baabkii uba dhigtay wasiyadan qeyb ka midaan soo aragnay laakiin maanta waa wasiyo dheer waxtar leh oo inoo soo socotiya xadiidka rasuulka ilaahi xadiidkiisiia iyo bal taase in baan soo marnaan leenahay baabka aan kuma soo marnay waa kolley waxaan filaya saddex boqol iyo kob iyo lixdan raqamkaas bu xadiidku aniga tarqiimkan ee nusqadan kolkol may isyar weydaartaa ku haysataan laba raqam iyo meelahaasi wuxuu yihi haddaba qaasim bnu caasim horaan ugu soo waranay waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mid ah waa reer tamiim bal rasuulka ilaahay baan arki doonaayo dee inuu sayid ahlwabar uu yahay kuba sifayn doona oo kuba sheegi doona waana ninkii ugu horreeyey carab inantiisa aasa weeye inan uu dhalay oo nool cid aasta ninkii carab ugu horreeyuu ahaa ee carabi ay kaga dayatay dee muddadu markaa may dheeraan waa kan saxaabi ah waa kan rasuulka ilaahay soo gaadhay bal rasuulka ilaahay uu ka geeri dambeeyey markaa muddadu may dheeraan ee kolley malaa ilaa sideed iyo way gaadheen hablaha uu nolol ku aasay isagoo dee malaa ceebka baqad ma ahaa ee adugu wixii oo dha way tegeen waa islaamay islaamnimadkaa wixii gooyey bal sida xadiidkuba yimi rasuulka ilaahay baabu weydiiye oo yihi bal mid kastaba addoonka wax hore ama neefkeeduo inuu kaba bixiyeyba taas ana nin deeq badanna uu ahaa nin caaqilana uu ahaa wuxuu kaba midiyey dadkii waqtigii jaahiliyadii xarimay khabrada iskaba xarimay waa caqligiisii iyo markuu arkay fasaadka khabradu leedahay waxaa dee waxyaalaha ku xambaaraa la yidhaha maalin buu malaa khamra cabayo kolley xoolo badan ninkii khambaarka ahaa ee waxaan dee iibinayay waa siiyey oo kale haddana waxaa dhacday inan uu dhalay dee waa kaa waa sakhraansan yahay inuu malaa xaliskeedii taabtay saas oo kale aabaheedii hooyadeedna malaa wax ka sheegay caayay dayax iyo si wuxuu laacayo oo kale iyo markii uu caqligiisa usoo noqday arrimaha loo sheegay buu gooyey shicru leeyaho de ashcaaru leeyaho jaanibkaasna waa laynoo soo naqliyey oo waxaa naftiisii kaba xarimay fasaadka iyo akhlaaqda iyo waxaa xunee uu leeyahay dee dadka marka ay sakraamaan ay kuba kacayaan oo dad iyagu isagoo jaahili isagoo ah ayuu taa xarimay bal dad islaam sheeganayo dee waxaasna samaynayaan haddana dee taas ka joogsanayn marka wixii loogaba warramay markii arrinkii loo sheegay ayuu gooyey aada u dulqaad badanna uu ahaa axnaf ibnu qays ninka isna dulqaadka badnaa mukhadramkaa qiimaha badnaa baa lagu yihi dulqaadkan yaad ka baratay oo wuxuu ihi qays ibnu caasim baan kaba bartay wuxuu ihi maalin isagoo bergii dambe basruu degay maalin isagoo waxa weeye fadhiyo oo malaa geedkii fadhiyo oo dee waa odaygii reerkee hadal hayoo lala fadhiyo dooyeysan ayaa waxaa la keenay nin meyda iyo nin garba duuban markaasaa lagu yihi haadaa ibnu akhika qatala bnak waa ninka adeerka u ahayd oo inankaagii buu dilay kan meydkii waa inankiisii kana waa garbaduubaye markaa waa lasoo qabtee adeer buu ahay hadalkiisii muugoyn dooyadiina ma furin hadalkii buu dhamaystay markii uu dhamaystay hadalkii ayuu isagii la hadlay oo yihi bisa maa sanacta ya bna akhi markaasuu yihi ba ahibta birabbik wa qatalta bna camik markaasaa wuxuu yihi wa ramayta sahmaka binafsika way dee waa dambaabtay in adeerka waayo ninkii waxaad degtay in adeerka qaraabadadii baad goysay bal adigaa leebkan iskuma dhuftay oo dee ninkii garabka iyo sanadka iyo ku ahaa ayaad meesha kaba saartay waa ninkii oo adiga unbaaba isdilay markaasuu markuu intaa yidhi dooyadiisi waa dooyeysay ayuu idan kaluu dhalay yidhiba waari akhaaka waxulla kitaafa bna camik walaalkaa aas ninkan ailmadeerkatiina ka fur xadhigan dee lagu soo xidhiyo garbaduubkan kaba fur boqol geela xoolo badan buu lahaa boqol geelana hooyadii ugee diya ahaan ha noqoto waayo waa haween ariibo oo dee halkan buu leeyay de kolley waa haween meel kale kasoo guursaday waa fa inahaa ariiba iyadu bal geela uge bas taas bay arrintiisii oo wuxuu leeyahy markaa axnaf isaga ka bartay waa xilmigii badnaa ee lagu yaqaanay axnaf uu leeyahy ninkan ka bartay waa isaga haddaba qays ibnu caasim ninkaa weeye wuxuu yihi markaa ninkaasi sanadii sagaalada hijrada ayay yimaadeen isaga iyo wafdigii reer tamiime isaga waqtigaasuu islaamay qaala ataytu waxaanu yimi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baanu yimi faqaala wuxuu hi hada sayidu ahli lwabari dee ahlulwabar iyo ahlulmadar malaa horena kitaabka way noogu horeeyeen dadka reer baadiyaana ahlulwabar bay odhanayeen iyagoo kuwa dee magaaladana ahlilmader mader kuwa dhoobad iyo dee guryahay taa kaba dhisanayeen wabarku asalka hore waa gaameeladan ama dhogorta geela e waayo waxyaalahan ay ama khaymadi iyo wixiina waa waxyaale ay kaba samaysan jireen waa dadkii baadiye ah dee waa magaciisuu hayey warkiisuu hayey waa dadka ahla wabar sayidkoodii deeqdiisa badan dulqaadkiisa iyo umuurihiisa warkiisuu hayey faqultu waxaan ihi ya rasuula allahi malmaalu xooluu maxay yihiin aladii xoolahaasoo laysa calaya fiihi tabica laysa aanu ahani calaya korkayga fiihi maalkaa dhexdiisa tabicatun tabico wax lay raaco xuquuqoodee ilaazimaysa oo min daalibin ruux ama dayfa ama daaliba xaggii walaa min meed ku waxwadoonaya walaa min dayfin ama martiha ujeeddada wuxuu leeyahay xooluhu weydiinaya xoolo badanna waa lahaa geel badan buu lahaaye bal xoolaha qadarkiisiiyo inta dee ruuxana kifaayadiisa noqonaysa wax nawaa'iba iyo xuquuqoo laazimaysa oo dee xoolihiisa badne ay badan yihin daraaddeed u laazimaysa oo la yidhaho waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo ka bixbixi dee kol hadduu sakadiisii gutaa na aanay jirin tii buu weydiinayaa qadarka maalkaas faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi maalkiina kollay geel bay halkan ula jeedeen oo geel buu ula jeeday waayo waatay kuma idlaaqi jireen walow dee maalkii nicmal maalu maal ka ugu fiican ama waxa ugu roonay arbacuuna afartan wey waa geel markay noqoto afartan halaad oo dee ruuxa kifaayadiisi iyo wixiisi iyo xawaa'ijtiisi iyo waabay yihiin ede wax badan oo kibir iyo faan iyo kuba keenana ma aha walakharu inta u badanna situuna lixdan wey e ninkaasi geela intaas leegle waxaa la arkaa ragga boqolaalka geelaley isla weynidii kibirkii iyo fakrigii iyo waxyaalaha axaadiista uguba yimi inay leeyihiin oo kale iyo ma laha gees kalena waa ruuxa xoolo fiican balahoo dee isaga kifaayadiisii noqdo taasaa u fiican weylun halaag wuxuu usugnaaday liasxaabi ilmi-iin boqolaalka geela dadka leh ee dee markaas iyagu dadkii kala xaqirayee yaraysanayeen laakiin waxna kama bixinayn kuwaasa halaag usugnaaday waayo iyagii cid buu kaba soo reebay ilaa man acda lkariimata ku bixiya neefkii fiicnaa waa neef iyo hal uu jecel yahay waa boqolaalkaa geelu leeyahy ayuu been bixiyey oo dee cid baahan siiyey waa madaxa bixiye oo maal bixiye iyo taa hore u bixiyeyba weeyaan oo cid buu siiyey waa neef kariimadu waa alcasiizati calayhi qiimay ku leedo maha neef isaguba aanu haddii la siiyo qaateen oon qiimo aan lahayn maaha ku bixinayaaye waa neef dee qiimo leh fiican wanaagsan isagu bixiyey wa madaxa maal bixiyey oo dee cid kale maal u siiyey alghaziirata mid caano badan oo tani waa neefkii laismaal siinayey waa neef u ogya caano badan inuu leeyahay buu cid kale say intaa irmaantay ugu intifaacduu siiyey wanaxara qalay oo dadkii u qalay asaminata tii shishlayd oo faakale isaguna wax ka cunay wa acama quucdiyey alqaanica kii saa'ilka ahaa iyo walmuctara kaa dee istusaya ee su-aash aan afka wax ka weydiisanayn laakiin dee isu muujinaya ee u tacarudaya bala markaas in wax la siiyo oo qaanicuna waa kii saailka lagtay lafdigu dee waa tii suurat اlxaj uu kuba yimi la arkaa tafaasiir kalena ay kuba sugan tahay alqaanic waa asaa'il waa kii saa'ilka ahaa waa ruuxu yimi oo wax baryoortamaya almuctarna waa ruuxan dee ruuxu ag imanaya meelahaas waa istusaya afkii kama hadlayo laakiin dee waa in bal wax la siiyo waa ruuxa damacu kaba jiro istusaya u tacarudaya laakiin aan afkii kaba hadlahayn kaas ba almuctarna uu yahayba markaa qaaniciyo taas laftiga qaanicna kolley waa asaa'il waxaa jirta laba ficiloo aada isugu dhow si ku wada yimaada laba macnoo kala duwan oo isu didca leh idi waxa weeye imaka ficilkan qaanican ismiga faacil kaba yimo waa qanaca eg waa facalo wasankeed qanaca iyo qanacu qunuucan oo qaafta la damyo sii dakala yadkulu dukuulan taa ama qacada qucuudantii oo kale masarkii qunuucan qaafta la damiyo ismiga faacilla muxuu noqonayaa alqaanic waa saa'ilkii waa kii wax weydiisanaya cid weeye ficil labaad baa jira oo dee meelana ay ku kulmayaan waa qanicawn kaasumaan halkii facalo aan ka lahayn facilo odhanayna halkii aan xarafka dhexe fadxinaynay caynta ayaan kasraynaa qanica ayuu noqday mudaaricu sibay ku wada imanayaan oo midna waa mid kastaba waa qiyaaski midna de xarf xalqi ahaan buu ugu imanayaa yaqnacu midna ficilo baabkeed weeye yafcalu waa wasankiisii qiyaaskaa kol hadduu ficilo baabkeed yahayoo qanico markaa la idhaha yaqnacu baa mudaarici waa isla mid laakiin maserkii markay noqoto ama wuxuu noqonayaa imika qanacan oo dee facal waa wasankii u qiyaaskaa facila ama qanaacatan ayuu noqonaya ismiga faacil markay noqoto halkaa haddaan nidhi qaanic kaan nidhi kii saa'ilka ahaa kani wuxuu noqonayaa qanic oo nuuntii la kasriyo qanic oon qaanic la odhan ama qanuuc halkaa kii hore qunuuc baa nidhi kan qanuuc waa ruuxii wax qancaye wixii kolba uu helo uu ku raali noqonayo ku kaaftoomaya qanaacadii oo qanicaya qanacu markaas oo dee markaa wasfigiina uu noqdo qanic ama qanuuc iyo qanaca iyo qanacu oo tan su-aasha ahoo wasfigu qaanicuu noqdo waana tan imakaan hayno kale shicir la arko oo wakti hore in laga yaabo inuu baajuuri ahaa walow dee lafdi ka duwan diiwaanka imaam shaaficiba uu ku yar sugan yahay ayaa muxuu ahaa alcabdu xurun inqanic alcabdu xurun inqanic lafdigaa hore xifdigaygaa hore haddaan raaco walxuru cabdun inqanac waa labadaa kala sheegayo oo kii xorta ah kii adoonkaa xor weeye in qanaca hadduu qanaco yeesho wاlxuru cabdun kii xortaana addoon weeye imqanac hadduu su-aal iyo baryo la yimaado oo baryo dee waa wax foolxun u laba yimaado markaasaa maxaa jirtay halka ishkaalka de ay kuma kuleen faqnac walaa taqnac ma lafdiga horean sheegaya dee xifdigay kuma jiray faqnac walaa taqnac macnaa faqnacda hore qanaaco yeelo weeye waana qiyaaskii walaa taqnacna labadooduba dee kolley meeshan way ku kulmi lahaayeen walaa taqnacna su-aal hala iman faqnac walaa taqnac famaa shayء yashiinu siwa damac alcabdu xuru inqanic والحر عبد انقنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الضمع لكن ديوانka iمام شhافعية كل ama نqلi kalo waa in yar ba isbedele waay العبد حر انقنع والحر عبد انضمع markaas halkii قنعdta والحر عبد انضمع فاقنع ولا تضمع فما شيء يشين سوى الضمع waaba riواayada كلey shaaficina looba tiriya imaka diiwaankiisana kuba suganoo halka aan iqnaac qanaca dabadeed dabeed damacun laba geliyo macnuna waa mid haddaba taas weeye oo quudiyey kii qaanica ahaa waa kii saa'ilkaa u yimi ayuu wax siiyey markuu neefkii qashay walmuctara ku afkii ka xishoonaya inuu su-aal la yimaado laakiin waa istusaya waa kan ku agbeerayay agtiisii yimi kaasna wax siiyey qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahi ow ma akrama hadihi akhlaaq de akhlaaqda rasuulka ilahi tilmaamay oo akhlaaq fiican buu leeyahy alla fiicana akhlaaqdaas iyo dhaqamadaas iyo akhlaaqdaasi way fiican tahay wax ka fiicani maba jiro ma akrama hadihi akhlaaqa kale waa ciraab taasaa xarakaysanaysaa anigay ma akramu hadihi akhlaaq oo usluubka la noqotay akhlaaqda teeda fiicani maxay tahay istifaamba lagaba dhiga laakiin maha waa ti tacajubkahayd ma akrama hadihi akhlaaqa markaasaa wuxuu yihi waxaa odhanaya qaas qays laa yuxallu lama dego biwaadin doox ana fiihi anigu aan ku sugnahay xoolahaygu ay joogaan oo min kasrati nacami geerayga badan daraaddeed oo wuxuu leeyahayba afartan iyo lixdan iska daaya boqolaal buu leeyahay waa ninkaa kolkol boqol halaad nin siinayaba saasaa kolkol kaba dhacaysay waa ninkan isagoon meel kale markaa inankiisaa la dilay boqol geela yihi geerii ka soo saara dadkii dadkii badnaa u hadhay geel badan baa u hadhay oo hala siiyo un hooyadii ee wuxuu leeyahay markaan anigu meel dego ama waadi dego cid kaloo soo dayn kartaa ma jirto oo geelayga badnihiisa daraaddeed cidi ilama jaarayso ilama degayso waayo geeliisibaa dee wax kaba badan oo meeshii buuxinaya laa yuxallu laa yaxilu baa ii taale lakin laa yuxallu lama dego oo biwaadi doox ana fiihi min kasrati nacami geelaygu markaa aad buu uba badan yahay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay kayfa tasnacu bilcadiyati seebaad ku samaysaa cadiyada waxma bixisaa buu leeyahay lakiin waa nin deeq lagu yaqaanay qultu waxaan ihi bu ihi ucطi waan bixiyaa albakra qaalinka or waan siiyaa waucطi waan bixiyaa waan siiyaa annaaba hasha duqda ah weeye naabkuna taasi waa wixii cadiyadii oo qaalin dee ruux iskaba layliyanayo oo awrka iyo gaadiid kaba dhiganayo waan bixiyaa hal duqana waan bixiyaa qaala wuxu uhi kayfa tasnacu sidaad ku samaysaa fi lmanyaxati waa wixii laismaal siinayey waa raqabadii isagaale laakiin waa maalsiintii taasna maxaad kaba yeeshaa qaala wuxu uhi inii anigu laamnaxu waxaan maal u bixiyaaba almiata boqol de geelaa wax ka badaa boqol geelaa kolkoloo irmaan waa boqol halaadoo irmaan ayaaban cid siiya oo de waa dad kala duwan si ay usoo celiyaan qaala markaa rasuulka ilahi wuxuu ihi kayfa steebaad tasnacu aad ku samaysaa fi daruuqati daruuqadu waa markay qaalintu ku gaadho waktigii dee awr abaahiilaa afar jir ama shan jir iyo meelahaas taas baa daruuqo la yidhaha waa tan xadiidkii xiqadaba ay kuba timi xiqa daruuqat ljamal sekada markii lagaba hadlayay waa neef afar jir ahoo qaalin ahoo iyadoo gaadhay waktigii dee ay maalan rimaba lahayd ama awr abaahiilahaa imanka daruuqadu taaba weeye barkood baa halkan kuba fasiray fii faxli daruuqati waa neefkii qoodha ahaayee dee geela caynkaasee waktigii maalan dee iyagu waxa weeyaan geela lagu darayay awrkiiba ama kuwa gaadhay seebaad kuba samaysaa waa faxligii baabaan kaba dhigaynaa waayo wuxuu hi qaala yaqdu way ka lahaanoo annaasu dadku bixibaari xadhkoodii waa hogaankii iyagoo wata eeg dad baa iska imanay oo ninkata lagu yaqaano xadhkahoodii ama hogaamadoodii bay laba imanayaan walaa yuzacu lama celinayo yuzacu faida hum yuzacuun iyo kafuun ba ahayd waa la joojinaya ciidankii nebi sulaymaan oo kale waa laisu soo joojinaya macnaa lama celinayo sida xadiidka in allaha yazacu bisuldaani maa laa yazacu bilqur'aani oo kale lama joojinayo lama manceeyo nin min jamalin awr yakhtadimu hogaanka ku xidho oo fa yumsikuu haysanaya maa badaa lahu imtiyaag daruuqadii hashi kamaynaan dhigin qaalintii awrkii qon aha baan kaba dhignay wuxuu haysanayaa intii ay uba muuqato xataa yakuuna huwa yaruddu ilaa uu noqdo mid soo celiyo bal arrinta karabka intaa leeg wuxuu leeyahy nin baa hogaankiisu iska wataa isagoon cid weydiisan gaalii badnaaye qays lahaa ayuu awrkii uu doonay buu hogaanka ku xidhanayaa waa kaxaysanayaa cid u diidaysa ka celinayso waar joojilay ma jirto awrka ma qaadanayo waaba awrkii geli baaba kuba darsanaya ama si kale ugu intifaacaya ilaa uu isagu noqdo ka soo celinaya cid weydiinaysaana ma jirto intii ay isaga u muuqatay buu haysanaya ama uma baahnaa faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam weliba rasuulka ilaahi intaas inaanay ku fillayn buu u caddaynaya de waa laakiin ninka deeqda intaa leegle wadakhada khisaashiisii waktigii jaahiliga waa kuwaynu soo maray khiyaarhum fi ljaahiliyati khiyaarhum fi lislaam idaa faquu akhlaaqda caynkaasee fiican dadkii lahaa waktigii jaahiliyadii markay islaamka soo galaan ay diintiina bartaan dee khuluqoodii ay markii hore ulahaayeen ay kasbadeen ba ama dabeecahaan ulahaayeen baa kan kale islaamnimadka iyo ay uga markaa uguma biirayaayo iyagaa dadka kuwooda khiyaartooda noqonaya waa dadka caynkan oo kale ayaa wuxuu ku yihi famaaluka axaba ilayka maalkaaga miyaa adiga xaggaaga loo jacayl badanyay am maalu mawaalik mise dadkan mawaalidu waa qaraabadii oo kale wainii khiftu lmawaaliya min waraa'i sii nebi zakariya waa dadkii ilmadeeraday iyo dadkii tolkii ayaan kaba baqday oo kale mawaalidu waa abnaa lcam iyo walaalihii iyo dadkii adigu bal qaraabad aha ma ruuxa casabadiisa ahay dee dhaxalkiisana lahaa weeye ma adigu xoolahaad leedaad adigu jeceshahay mise xoolaha dadkaa kale warasadaadu ay leeyihiin qaala wuxu uhi mali may xoolahaygaan jeclahay qaala wuxu uhi fainamaa laka horeyn usoo maray ayukum maaluhu axabu ilayhi min maali waaritihi waa ti aynu hore usoo maray waa ti un fainamaa laka min maalika xoolahaaga waxaa kaaga sugan ma akalta waxaad cunto faafnayta aad dhamayso waxay aad cunto ad dhamaystay dee adaa leh aw acdayta amaa cid aad siiso faafdayta aad fuliso dee sadaqa ku yaalla weeye ku taallo weeye wasaa'iruhu wixii kale waad ka dhiman limawaaliika warasadaada yeelanaysa adigu malihi xoolihii badnaayeed ku daashay dad kalea yeelanaya adigu taa ma lihid wixii aada xidhato ama aada cunto ama aada cid siiso taasun baad leeday faqultu waxaan yihi laa jarama haddaba xaqan weeye laa jarama macnaa waa xaqan dhab ahaan lain rajacto haddaan laamo kol hadday arrintu taa tahay low qilada xoolahaa badan een leeyahay waan yarayn doonaa cadadaha tiradeeda ujeedadu in badan baan bixin de adinkaa boqol kaba bixinaye wax badan baan bixin oo tiradeeda waan yarayn way socotay taasi rasuulka ilaahay ka noqoy falamaa xadarahu lmowtu geeridu markay uba timi ayuu jamaca baniihi inamadiisiibuu ururiyey waa inamadiisuna way badnaayeen labiyo soddon baa markaa joogaa la leeyahay oo waliba lab un hadda saddex iyo soddonba noqon kuwaasuu isu keenay kale ciraaq iyo basriyana waa la jooga halkaasuu markii dambe degay faqaala wuxu uhi yaa baniya inamadaydiyow waa in aynu soo marray oo qeyb ahaan kusoo marnay baabkaa baabu taswiid alakaabir waa wasiyadiisii wasiye fiican wey khuduu qaata canii aniga xaggayga bal iga qaata dardaarankan aan idiin dardaarmayo fa inakum idinku lan taakuduu ma qaadanaysaan waa dardaaran iyo nasiixo can axadin axad huwa ansaxu lakum mini aniga iga kii naseexo badan waayo anagu wanaagii maan doonaya idinka dee waxa weeye sharaftiinu sharaf bay aniga ii tahay marka cid idinka nasaaxo badan oo xaggiina marka la eego u nasiix iga nasiix nasaaxo badan ama nasixi badan iyo wax dee tale iyo wanaag uu idinla jecel yahay oo aniga xagga idinla talinaya wax idin sheegayaa ma jirte laa tanuuxu calaya waa markii uu geeridu kuba timi weeye hay baroonina yaan lay barooranin faina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam lam yunax caleyh rasuulka ilaahi looma barooran waqad samictu waan maqlay annabiya salى اllahu عalيه wasalam yanhaa can الniyaxati isagoo dadka baroorta u diidayay yaan lay barooran wakafinuuni ikafna fii hiyaabi dharkayga alatii kuntu usalli fiiha dharkii aan ku tukan jiray taas dharkaa igu kafna dharkaan ilaahay ku caabudi jiray kaa kafan igama dhiga wasawiduu waa intan hal hor usoo maray waxaa madax ka dhigataan akaabirakum kuwiina idinku weyn waa kolba ninka idinku weyn macnaha ragga ninka cidda idinka waaweyn ee idinku weynuun madaxdiinii iyo odaygiinii kaba dhigta fa inakum idinku idaa sawatum akaabirakum dadka waa tala fiican uu siinayay dadkiina waaweyn iyo kuwa idinka idinku waaweyn haddaad madax ka dhigataan oo sayidyadiinii kaba dhigataan iyo odayaashiinii lam yazal ma suulayo liabiikum aabihin fiikum khaliifatu dee cid aabihin wanaag sharaftiisii iyo magaciisii laho arrintiisii baa idiin soconaysa xaalkiinna mid buu ahaanaya dadka agtoodana sharaf baa ku yeelanaysaan oo khaliifo dee idinka dhexdiina jooga oo aabihinka khaliifa dhexdiina kama suulayo kama baxayo laakiin waydaa sawata masaakirakum iyadoo raggii waaweynay joogaan haddaa mid yar soo qabsataan oo kanaa noo odayo tidhaahaan haana akaabirkum cala annaas dee kuwa idinkuba aa qiimeyn weyneen dadkii kalema qiimeynayaan oo dadkiinii waaweynaa ee idinka idinku waaweynaa dadkii kale qiima lama yeelanayaano agtooda way ku fudaanayaan wazayduu fiikum dadkiina dee iyadoo raggoodii waaweynay joogaan cid yaryar madax ka dhigtayna dadku way idin nacayaan oo idinka zaahidayaanba dee qiimo lama yeelanaysaan kinii weynaana dee idinkii baaba qiimeyn waaye isaguna qiimo dadka agtooda kuma yeelanayo waaslixuu cayshakum noloshiina fiicneeya waa maalkiinii horeynuu soo marnay maalkiina dhowrta waay taas fa ina fiihi waxaa ku sugan noloshiina iyo maalkiina iyo xolihiin oo a ilaashataan oo dhaqataan kinan kaaftoon can dalab innaas dadka baryadooda ah kaba kaaftoontaan oo dee ninku hadduu xoolihiisii iyo wixiisii bal aduu kuna qanco dhaqaalaysanayana dadkii uma baahanayo waiyaakum waxay iska jirtaan oo ka digtoonaataan walmasalata baryo dad la baryo iyo weydiisi wa dad la weydiisto faina aakhiru kasbi mari shaksiga kasabkiisa waxaa ugu liita wey waxaa ugu dambeya manaa waa ka ugu liita uguba xuna ruux wuxuu islaha wax ku hel ama ku shaqayso ta ugu liataba weye ruux baryo bartayna sida hadalkiisa wasiyadiisa riwaayaadka qaarkood kuba timi shaqo markaa faruu ka qaadaya ina tan u bartay oo u macaansanaya inuu dadka shaxaado wax weydiisa markaa ma shaqo tegayo ismaha ulayo taasoo kale kasab ruuxna ta ugu liidata weeye taa iskaba ilaaliya waidaa dafantumuunii fasawuu ala calaya qabri bal kolley waktigii baa yar gaadhay waatan ka baqanaye laakiin wax yarun baa inoo hadhay bal aan intan yar iskaba dhameeyo waay hadhow hadalkiisa kale ama qalc waidaa dafantumuuni marka ayaastaan fasawu waynu soo maray intane waxaa sintaan calaya korkayga qabri qabrigayga qabrigayga calaamad ha u yeelina wax lagu garta baabiiya oo dee tirtira uu leeyahay sima korkayga qabrigay aniga korkayga kuba sima maxay sababtu tahay fa inahu kaana waa nin naasixa noloshiisiibuu u naseexeeyey bacda wafaadkiina wax dhibaata ay ugaba timaaduu kaba ilaalinayaayo fa inahu kaana wuxuu ahaa yakuunu mid ahaada shay-un shay beynii wa beyna hada alxayi min bakr bn wail dee waa waqtiyadii hore jaahiliyada aniyo reerkan reer bakr ibn wail waxbaa noo dhexeeyey oo dee waataynu soo maro kolkol dulimaad iyo waxyaale iyo dee waa la dagaalami jiray marka muxuu yihi khumaashaatun waa lafti aynaan soo marin khumaashaatna mufradkeedu waa khumaashatun khumashadna waa jiraaxaadka iyo jinaayaadka adigu waa wixii aan qatil ka hooseeyo oo dhan waa dhir waa xagasho waa adigu nabaro jinaayo laysu geysto waa wax alla wixii adigu dil ka yar oo dhan ayaa khumasho lagu magacaabaa darbi ha noqoto jarxi haba noqoto xoolo layskaba dhacay iyo anwaaculada oo dhan taasaa anaga noo dhexaysay falaa aamanu aamin kama noqonayo safiihan ku jaahil oo reerkaa kaba midi an yaatiya inuu la yimaado amran oo dee dhiil qabay weeye arrin laba yimaado yudkhilu calaykum idinka kor idinka idiin soo geliya ceyban ceyb fii diinikum oo waxa arrintu ay tahay wuxuu ka baqanaya qabrigiisi qabri la garanaya ha noqoto ruux dee cadho qabay oo cadhadii iyo cadaawadii aanay ka baabi'in oo reerkaa kaba midi inuu dee cadhadii uu qabay iyo taasoo kale intuu qabrigii kula duldhaco ama uu soo foqo oo kale iyagiina markaa maxay samayn way dagaalami isagii bal maalan markaa dee iyagii ceeb buu xaggan uguma soo jiiday waa diintoodii buu ceeb uguma soo jiiday markay dee dagaalamaan iyo waxaan iyo waxyaale ay uga yimaadaan bal taas haddaba si aanay taasi u dhicin oo wax dhib ay idinkaba yimaadaan diineed aanay idinkuba iman qabrigii yaan qabrila garto aanu noqonin qaala caliyun matnigii xadiidku waa inoo dhammaaday ee hadal ku tacalluqsan sanadkiisa iyo waxyaale weeye oo cali bnu madini iyo caalim dhex maray intaas casharka dambe ayaan inoo raaci doontaa wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma amdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatub ilayk allahuma zidna walaa